raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu aad baan idin salaamayaa radio gaalkacyo iyo dhegeystayaasha sharafta le meel kasta ay joogaanba waqtiga puntland oo hogaaminaya madaxweynaha dowladda puntland professor cabdiweli maxamed ali gaas shalay ayay yimaadeen muqdisho maantay gelinkii dambe ayaa waxaa la isugu yimi shirki ugu horeeyey shirkaa waxaa kasoo qeyb galay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha kamida ee dowladda federaalka sidoo kale waxaa kasoo qeybgalay beesha caalamka wufuud ka socotay la gedisnaa shirku waa bilowday wuxuuna ku bilowday khudbad uu soo jeediyey madaxweynaha dowladda federaalku uu ku muujinayo kuna soo bidhayay aragtidiisa wuxuu sheegay in dowladda hoggaan gaadhay dowladda federaalku kaasoo ah in geedi socodkii doorashooyinka ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka aragtida ayaga ay qabaan ay noqotay in runtii lagu qaybiyo baarlamaanka soo socda nidaamka four point five ka aqalkiisa hoose aqalka sarena lagu qaybiyo stateyo siman wuxuu ka dhigay madaxweynuhu inay tahay aragti ay soo gaareen oo dhan yihiin markii warbixinta madaxweyne soo jeediyena kadib waxaa warbixino ku xigay baa jiray oo kala gedisnaa haddii aan soo koobo dowladda puntland madabkeeda horey bay u sheegtay madabkaasoo ahaa in doorashooyinkaasi qaabka baarlamaanka lagu soo xuli doona uu noqdo qaabka deegaanka boqolkiiba boqol aqalka hoose oo lagu soo xulayo degmooyinkii sagaashan iyo labada ahaa ee jiray dalka ka jiray sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii dagaalka sokeeye ka hor iyo aqalka sare lagu soo xulayo sideed iyo tobankii gobol madabka asaga horey dowladda puntland shacabkeeduna ay qabeen ayaa runtii madaxweynuhu maanta uu ka sheegay meeshii kuna celceliyey wuxuuna sheegay inaysan suurtagal ahayn in go-aan aan loo dhammayn laga gaaro qadiyadda soomaaliya masiirkeeda mustaqbalkeeda puntlandna aysan aqbal ahayn go-aanka noocaas oo kale ah waxaa kaloo madaxweynuhu sheegay in ay laba maalmaan tahay wax kasta oo go-aana oo soomaaliya ku saabsan puntland inay qaybta koowaad ay ku yeelato isla markaantaasi maslaxadda iyo iyo doonitaanka puntland ay ka dhex aragto marka shirku sidaas ayuu ku bilowday waxaa kaloo iyadana khudbado ka jeediyey shirka madaxweynaha jubbaland oo isaguna raacay maqalkii puntland mid lamida marka sidaas ayuu shir kusii socday nasiib daro shirkii wuxuu kusoo guuriyey wax natiijaha la gaarin waa lagu kala waa tahay meesha shirku ka soconaya waxaa ku sugnaa madaxweynaha dowladda puntland iyo weliba maamul goboleedyada dalka ka jira marka ma caddeeyeen mawqifkooda ku aadan nooca doorasho ka dhici kardha dalka soomaaliya
saan soo sheegayba mawqifka puntland iyo mawqifka jubbaland labaduba waa caddaayeen wuxuuna ku salaysnaa nidaamka deegaanka horena ay labaduba u sheegeen mana ahayn mawqif dowladeed keliya ahaa mawqifka shacabka labada dowlad goboleed degan sidoo kale waxaa jira shacab kale oo fara badan oo soomaaliyeed deegaano kale kala gedisan dalka degan oo weyna qaba dalka in aan dib loogu celin nidaamka qabiilka hore loo socdo isla marhaantaas ma doorashada ay noqoto mid ku sareysan nidaamka deegaanka marka dowladda puntland iyo dowladda jubbaland labada madaxweynayaashooda sidaa warqadaha ayay uga sheegeen si mawqaasaga uwaafaqaan shacabka
waa tahay wasiir sidaan ognahay madasha waxaa joogay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalle cawad isagu ma caddeeye mawqifka ku aadan baarlamaanka soomaaliya
gudoomiye ku-xigeenku dabaasaa la socotid gudoomiye baarlamaanku shirka ma joogina safar dilad ayuu jiray waxaa matalaya gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenku wuxuu sheegay oo saacad u sheegay inaysan mawqifka madaxweynaha watay oo shirka uu la yimid iyo aragtidaas aysan ahayn mid ay u dhan yihiin inkastoo madaxweynuhu sheegay marka hore in go-aanka uu la yimid uu ahaa go-aan ay u dhan yihiin golayaasha dowladdu laakiin gudoomiye ku-xigeenku uu sheegay arrintaasi inaan baarlamaanka uusan la soo marin uusan waxba ka ogeyn
waa tahay sida muuqata madaxweynaha soomaaliya khudbadiisa waxa uu ku sheegay sida adigu noo sheegtay in baarlamaanka soomaaliya ee labada kun iyo lix iyo tobanka imaanaya lagu soo xulayo afar dhibic shan madaxweynuhu mawqifkiisi waa uu caddeeyey marka puntland iyo jubbaland iyo maamulyada kale ee dalka ka jira maxaa xigi doona marka oo shirkaasi uu kusoo gogoobi doonaa
waxay waxay noqonaysaa masiirka ummadda soomaaliyeed waxaa lagu gaari karayaa oo keliya watashi loo dhan yahay ayaa lagu gaari karaya suurtagal maaha in go-aan qola ay qaadato dowlad federaala ama qola ay go-aan gaara ay qaadato ay ku hogaamin karto dalka soomaaliya puntland gaar ahaan way jirtay waana jiri doontaa toddoba iyo toban sana way jirtay iyadoon dowlad federaal jirin oo rasmiga shaqeynaysa puntland waa la socotiin dalka soomaaliyeed saddex meel marka loo qaybshay meel weeyaan deegaan ahaan dadka soomaaliya tiradis marka la fiirsana waxa weeyaan waa meel kamid a saddex meel marka loo qaybsho haddii iskaba badnaynba waa gabdhaxaadkii hooyada hooyadii iyo hooyadii federalismka iyo dowlad soo celinta dowlad soomaaliyeed in dalka dib looga dhiso sidaas daraadeed suurtagal maaha go-aan puntland isku kulahayn in la gaaro suurtagalna maaha in dowlad la dhiso soomaaliyada loo dhanyaha oo shaqeyn karaysa puntland iyo jubbaland oo ka maqan
waa tahay doctor cali cabdullaahi warsame wasiirka deegaanka puntland ka waran haddii madaxweynaha soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya ay ku adkaystaan mawqifkan iminka ay ku taagan yihiin
waxaan filayaa madaxweynaha soomaaliya iyo mas-uuliyiinta federaalka soomaaliya waxaa loo idmaday loona doortay inay ka taliyaan danta iyo maslaxad dalka soomaaliyeed mas-uuliyadda ugu weyn ee saarana waxa weeyaan inay ilaaliyaan sharciga iyo sarreynta sharciga inay ilaaliyaan dalka dastuur buu leeyahay nidaam buu leeyahay golayaal buu leeyahay waxaan is leeyahay suurtagal maaha in madaxweyne go-aan kasoo horjeeda isaga iyo madaxdiisa kale ku dhowdhow ay qaataan danta iyo masiirka ummadda soomaaliyeed iyo doonistooda sida muuqataa waa lagu kala aragti duwan yahay nooca doorasho ka dhici kadha iyo weliba qaabka loo soo xulayo xildhibaanada imaanaya labada kun iyo lix iyo tobanka soo ma habboona wasiir in la isku soo tanaasulo oo meel dhexe la isugu yimaado si loo daneeyo ama ummadda soomaaliyeed lagu daneeyo in ay gaaraan af in ay ka baxaan nidaamka afar dhibic shan islamarkaana loo gudbo qof iyo codkiis
waxaan filayaa waxaa lasoo gaaray waktigii ay tanasuli lahaayeen dhinacyada kale waa la socotaa puntland tanaasulaadkii ay samaysay ee taariikhiga ahaa marka laga soo bilaabo carta indagaadkii marka lagu xejiyo marka lagasoo lasoo gaaro shirki garawe garawe one iyo garawe two marka waxaan maqlayaa in lasoo gaaro xilligii darafyada kale ee siyaasadda ee soomaaliya ay fahmi lahaayeen in looga baahan yahay in anaga malayna tanaasuleen laakiin inay raacaan sharciyada iyo doonitaanka maaragtay dadka soomaaliyeed waxaa laga hadlayaa four point five iyo wax lamida ee nidaam qabiiliya oo waktigiis u dhamaaday oo go-aan laga gaaro dadka soomaaliyeed go-aan ku gaareen shirki garowan iyo garwato inay dib usoo laaban doonin waana midaas midda midda madaxda ugu sarreysa baarlamaan madaxda ugu sarreysa ee dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah ee hadda doonaya in dalka dib loo celiya oo nasib darro weeyaan waa tahay ugu dambeyntii marka wadahadaladan ka soconaya magaalada muqdisho ma ay sii socon doonaan mise puntland iyo jubbaland iyo maamulada kaleba waa ay kasoo tegi doonaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya
waxaan filayaa go-aankana dambaysta lama gaarin waan sugayna waktiga waa noo sheegi doonaa sida wax noqon doonaa aada umaadsanta wasiir